jowhar fitnes oo ah xarun si gaar ah loo leeyahay ayaa laga furay bartamaha magaalada jowhar waxaana loogu talagalay in ay daboosho baahida dadka ee ku nool magaalada jowhar iyo nawaaxigeeda ee doonaya inay helaan goob ay ku tababartaan si xirfadeysan iyadoo si gaar ah u daneyneysa dhalinyarada iyo haweenka doonaya inay helaan nolol caafimaad leh maxamed abuukar diini oo ah maamulaha jiimka jowhar fitnes ayaa si faahfaahsan ugu warbixiyay xaruntani ee casriga ah oo dhowaan laga hirgeliyey magaalada jowhar taasoo si weyn ugu jawaabtay baahiyaha dadka deegaanka ee dhanka jirdhiska iyo horumarinta caafimaadka in magaalada jowhar aan ka furno xarun jirdhis ama goob jim ah waxaan ugu dhaliyay kadib markii aan aragnay in ay tahay fursad ganacsi oo magaalada ka bannaan horeyna aan kaga jirin sidoo kale in aan aragnay baahi badan oo bulshada ay u qabaan inay helaan goob ay ku jimicsan karaan islamarkaana ay tegi karaan waqtiyada kala duwan sidaas ayaan ugu dhalisay in magaalada jowhar aan ka furno xarun jim oo qeybaha kala duwan ee bulshada ay ka faa'iideysan karaan islamarkaana marka qiimaha la eegana uu aada u jaban yahay marka fikradda ama waxyaabaha ugu waaweyn aan ugu dhaliyay waxa ay yihiin in magaalada aysan lahayn horey u lahayn xarun jimicsi ama goob jim ah iyo sidoo kale in bulshada ay aada ugu baxneyd marka sababahaas markii aan eegnay ayaa waxaan go-aan ku gaarnay in xaruntan jimicsi lagu magacaabo jowhar fitness center in aan ka furno magaalada jowhar oo ah caasimadda dowlad goboleedka hirshabelle in banoniyaa lagu dheelaa subaxina hadii hal saac mal hadii la gaaro meelahaas oo kale haddana banoniyaa lagu dheelaa marka waqtiga subax aroortii markii salaad subax laga soo baxa ayaa halkaas inta badan bulshada ee magaalada jowhar ay jimicsi u aadaan ilaa hadda way aadaan maamulaha xarunta ayaa sheegay in ay qorsheynayaan in ay balaariyaan adeegyada lana furo xurumo kale oo gobolada dalka ka mid ah si ay bulshooyinka kale u helaan adeeg la mid ah kan jowhar fitnes
si fiican waxaa jira qorshayaal mustaqbalka dhow weliba aan damacsannahay oo ah inaan kordhino adeegyada aan bixinno iyo in aan ballaarino xarunta hadda aan ku shaqayno ama haddii ay suuragal noqoto aan xilno goob macquul ahna in aan maxaa la yirahdaa soo kordhino xarun kaloo cusub tusaale ahaan oo kale anaga hadda xarunteena waxay ku taalaa hanti wadaag haddii cidana daraasad kale aan sameyno oo ayna tusto inaan maxaa la lahaa horseedoo kale aan ka furno xarun kale maadaama hadda dad customer aada u fara badan ay horseed noogu yimaadaan dadka halkaas ka imaanaya waxaan dareensannahay in marka laga soo tago qarashka ay ku dhigtaan jiimka sidoo kalena in qarash kalo mararka qaar inay gaadiid soo raacaan uu geli karo marka anagoo rabno inaan dadkii lacagtii u beeqaamino sbace fiicanna dadka ay kala helaan waxaan ku rajoweynahay in aan xarun kala furno haddii daraasad ayaan mar kale ku laaban doonaa oo lixdii bilood lasoo dhaafay jiimku uu shaqeynayay lix bilo cusub aa la galaa iyadana dib aan u eegi doonaa laakiin waxaa kori hoos qasab nagu ah islamarkaana noo qorsheysan oo oo aan marnaba laga laabanaynin in adeegyo cusub lasoo kordhiyo in sidoo kale maxaa la yirahdaa qalabka fudfududa jimicsiga ama labiska jimicsiga oo kale in xarunta dadka ay ka helaan in waxaa jiro waxyaaba la dhahay supplements oo qofka ka saacida ka saaciday waxyaabaha qaar marka supplementskaas xataa inaan soo kordhino oo aan keenno xarunta ayadoo qiimo aada u hooseeya lagu siinaayo oo faa'iida aan laga raadinaynin jowhar fitnes oo si rasmi ah ugu shaqo bilowday sanadkii tegay ayaa noqotay xaruntii ugu horeysay ee si casri ah u qalabeysan ee dadka deegaanka ku suurtagelinaya in ay si joogta ah uga jimicsadaan